ducada sujuudda qur-aanka ee aayaadka qur-aanka ah ee ay kusoo aroortay in la sujuudo ayaa waxaad akrinaysaa ducada tan mathalan aayadda toddobiyo toddobaatanaad ee suurat اlxaj waxa uu xaqu leeyahay subxaana wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcalu lkhayra lacalakum tuflixuun aayadda qur-aanka marka la akriyo aada akridid waxaad u dhacaysaa sujuud sujuuddaadaas waxaad gudaheeda akrinaysaa ducadatan sajada wajhi liladii khalaqahu washaqa samcahu wabasarahu bixawlihi waquwa waquwatih fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin wejigaygii waxa uu u sujuuday eebbihii abuuray eebbahaasoo u jeexay maqalka iyo dhagaha wa basarihi iyo araggiisa araggaaga bixawlihi wa quwatihi awoodda eebba iyo xeeladiisa eebbahaas fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiina ilaahay baa barako badan iska leh eebbahaas oo ah mid wax abuuro ka ugu khayrka badan marka ducadaasaad akrinaysaa xilliga sujuudda aayaadka qur-aanka kusoo aroortay